faysal dhaaf xuseen radio cadaado magaalada baydhabo
cabdiqaadir cumar nadaara warbaahinta cadaado beledweyne
maxamed daacad maxamed raadi cadaado buusmaraad
xasan cabdiraxmaan aadan xasan fantaasi radio cadaado gaalkacyo maryan mire axmed radio cadaada magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud
maxamed cabdi xijalaqsane radio cadaado balanballe
waa mahad bashiir cismaan mahad xiriif radio cadaado magaalada caabudwaaq ee gobolka galgaduud
cabdiqaadir cumar ibraahim warbaahinta cadaado beledweyne
cabdifataax cali cumar tawakal radio cadaado shabeelle doose
maxamed cumar yuusuf maxamed bolton radio cadaado magaalada galkacyo cabduqaadir maxamed nuur cabduqaadir jakarta radio cadaado magaalada muqdisho
cismaan aadan carays radio cadaado beledweyne
muuse cabaas cusmaan radio cadaado afguye
amaalqaato radio cadaado garowe
bashir cabdulla cusmaan raadi cadaado baladweynaha
maxamed cabdulaahi baxnaaniye radio cadaado magaalada muqdisho
yaxya cabdirasaaq soofe radio cadaado magaalada baardheere ee gobolka gado
yuusuf abubran radio cadaado jawaar
shacabka ku nool magaalada muqdisho ayaa ah kuwo si joogtaha u bixiya canshuurta dowladda taasi
bismillaahi raxmaan raxiim subax wanaagsan ku soo dhowaada qodobada ugu waaweyn warka subaxnimo ee raadiyaha cadaado qodobadaas aad ku dhagaysan doontiin waxaa ka mid ah ciidamada xoogga dalka howlgallo ka wada gobolka shabeellada hoose al-shabaab oo sheegay in askar caddaan ay ku dileen belidogle qaramada madoobe oo soddon milyan oo dollara ku bixinaysa soo celinta nabadda soomaaliya wasiirka arrimaha dibadda soomaaliya iyo dhigga swidhan oo ku kulmay magaalada storm faahfaahimo dheeraad oo ka soo baxaya dil ka dhacay magaalada muqdisho wasaaradda qaranka oo kismaayo ka daafurtay shir ku saabsan qorshaha horumarinta qaranka qodobada caalamkaada warka subaxnimo saaka ugu dooroona waxaa ka mid ah madaxweynaha maraykanka donald trump oo xaalad deg dega ku soo roga dalkiisa iyo mataana sagaashan iyo toddoba sano jir ah oo qabow ugu dhinta maraykanka waa qaar ka mida qodobadaad ku dhagaysan doontiin dhegaystayaal kuwa iyo kuwo kale goor lagu diyaar garooba oo intaasi ka fidsan
cadaada media network kala soco warar iyo barnaamijyo tihaysan adiguna dhegaysow niyadaada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah
mar kale subax wanaagsan waa subaxnimo sabdiya taariikhdana ay ku haastaysan tahay lix iyo tobanka bisha labaad sanadka laba kun toban iyo sagaalka saacadda waxay sheegaysaa labadii iyo qadar daqiiqadaha kusoo dhawaada qodobadii aan maqasheen oo intaasi ka fidsan haddii aanu ku bilowna ciidamada xoogga dalka ayaa howlgallo ka wada gobolka shabeellada hoose ciidamada xoogga dalka ayaa saakay waxa ay howlgallaa ka dhan ee al-shabaab waxa ay ka wadaan duleedka degmada afgoyo gobolka shabeellada hoose howlgalka ayaa ka dambeeyey kadib markii weeraro ay ka dhaceen deegaanada tixsaale ee gobolka shabeellada hoose saraakiil ka tirsan ciidamada xoogga iyo kan maamulka gobolka shabeellada hoose ayaa sheegay in howlgalka ay uga gol leeyihiin sidii ay uga hortagi lahaayeen weerarada al-shabaab ay ka geystaan qaybo ka mida gobolka shabeellada hoose al-shabaab ayaa dhowr jeer waxa ay weeraro kale ka geysteen saldhigyada ciidamada xoogga ay ku leeyihiin degmada afgooyo ee gobolka shabeellada hoose al-shabaab ayaa sheegay in askar caddaana ay ku dileen gobolka shabeellada hoose al-shabaab ayaa sheegay in weerarkii madaafiicid ahaa ay ku qaadeen xerada ciidamada ee belidugle gobolka shabeellada hoose inay ku dileen saddex askari oo ciidamada maraykanka ka tirsan saldhigga garoonka diyaaradaha ee belidugle gobolka shabeellada hoose waxaa ku sugnaa ciidamo maraykan ee soomaaliya ka howlgala kuwaas oo saldhigga weyn halkaasi ku leh al-shabaab waxa ay sheegayaan in madaafiicida gudaha saldhigga ku dhacday inay ku dileen saddex askari oo mid ka mida uu yahay taliya sida ay hadalka u dhigeen waxay kaloo soo sheegeen in halkaasi dhaawac ay ka soo gaaray shan askari oo ka tirsan ciidamada maraykanka ee saldhiggaasi ku sugnaa ma jirto ilaa iyo ilaa ka madax bannaana al-shabaab oo xaqiijin karta khasaaraha uu soo gaaray ciidamada maraykanka ee saldhiggaasi ku sugnaa ee madaafiicda shalay lagu weeraray guutada al-shabaab ee dhanka madaafiicda ayaa u qaabilsan ayaa ka dambeysay weerarkaasi oo madaafiicda ku bilowday shalay oo lagu qaaday saldhigga garoonka diyaaradaha ee bilidogle gobolka shabeellada hoose warka subaxnimo ee raadiyaha cadaada ayaad la socoteen faahfaahimo dheeraada ayaa ka soo baxaya dil ka dhacay magaalada muqdisho
nin la sheegay inuu ka tirsanaa ciidamada dowladda soomaaliya ayaa dil ka geystay degmada yaashiib ee gobolka banaadir gaar ahaan iskuulka yaashiib oo ku dhow saldhigga booliska waxaana dilkaasi loo geystaa haweenay ka mid ahayd dadka deegaanka sida ay noo xaqiijiyeen ehelada gabadha la dilay allaha u naxariistay gabadha dilka loo geysta ayaa lagu magacaabi jiray fardowso abuukar maxamed waxayna ay wada murmeen askari markii hore korkeeda rasaas ka riday kadibna ay ka dalbatay inuu ka leexiyo baskoolada oo xabadda ka ridayo isagoona intaasi kadib hoos ugu soo dhigay oo madaxa kaga dhuftay xabadii baskoolada fardowso abuukar maxamed oo ah marxuumka la dilay ayaa ahayd axaas caruur yaryara leh sida eheladeeda ay raadiyo adaada u sheegeen kadib dilka ayaa loo qaaday meydkeeda xarunta dembi baarista ee c i d ee magaalada muqdisho askariga dilka geysta ayaa goobta ka baxsaday xilli markii hore ay yimaadeen ciidamo ka tirsan kuwa dowlada soomaaliya gaar ahaan kuwada booliska ee degmada yaakshib dadka deegaanka ayay dhacdadan ku noqotay mid argagax leh waxayna inay aada uga naxeen dhacdada noocaana
warka subaxnimo ee raadiyaha cadada ayaad la socoteen dhegaystayaal wasiirka arrimaha dibadda soomaaliya ayaa dhigiisa iswiidhan kula kulmay magaalada stom wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ee jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane danjire ee axmed ciise cawid ayaa kulan kula qaatay magaalada stom dhigiisa iswiidhan isagoona kala hadlay wadahadallada ku qotoma qaabka lagu xoojin lahaa xiriirka soomaaliya ee swidhen iyo arrimaha gobolka wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ee dalka swidhen waxa ay tilmaantay muhiimadda ay leedahay waxa wadaagga soomaaliya ee swidhen iyo dadaalada wadajirka ee lagu xoojinayo sidoo kale labada mas-uul ayaa adkeeyey sidii usii socon lahaa howlaha wadaagga ee dhinacyada badan leh ee wax isdhaafsiga labada dal warka subaxnimo ee raadiyaha cadaada ayaad la socoteen dhegaystayaal deegaanka galnisoor ee ka tirsan gobolka galguduud ayaa ciidamada booliska waxay gacanta ku soo dhigeen dad burcado oo dhac ka geysan jira halkaasi
ciidamada saldhigga booliska degmada galinsoor ayaa gacanta ku soo dhiga laba nin oo galinsoor ka dhacay gaari nooca raaxada oo maraya waddada laamiga halgol ay sameeyeen ciidamada booliska ayay waxaay gacanta ku soo dhigeen gaarigii iyo labadii nin ee dhacay iyagoona xabsiga loo taxaabay labadii nin ee gaarigaasi dhacay booliska ayaa gaarigii ku wareejiyey wadihii gaarigaasi laga dhacay waxayna sheegeen in sharciga la hor keeni doono kooxda ay gacanta ku soo dhigeen inta badan kooxa burcada ayaa waxaay dhac ka geystaan deegaanka galmisoor iyo deegaano kale oo hoos taga
ka subaxnimo ee raadiyaha cadaada ayaad dhegaystayaal maqlayseen qaramada midoobe ayaa sheegtay in soomaaliya ay ku bixi doonto soddon milyan kaas oo ay uga gol leedahay soo celinta nabadda soomaaliya
qaramada midoobe ayaa lagu wadaa inay toddobaadkan soo socda bilowdo sanduuqa dhismaha nabadda ee soomaaliya kaas oo ay bixin doonto soddon milyan oo dollarka maraykanka howlgalka qaramada midoobe ee taageera soomaaliya unisom ayaa khamiistii sheegay in si loo caawiyo dadaalada nabadeed ee ka jira dalka soomaaliya la fuli doono mashaariic ay ka mid yihiin qorshaha horumarinta qaranka iyo dhismaha dib u heshiisiinta qaramada midoobe ayaa taageeraysay geedi socodka nabadda soomaaliya tan iyo sanadkii laba kun iyo sagaalkii sanadkaas oo u furtay sanduuqa taakulaynta oo ugu yaboohday ku dhowaad afartan iyo shan milyan oo dollarka maraykanka oo lagu filinayo mashaariic kala duwan ee gudaha soomaaliya
bulshada ku dhaqan magaalada muqdisho ayaa cabasho ka muujida canshuuraha laga qaado aan wax loogu qaban shacabka ku nool magaalada muqdisho ayaa waxa ay si joogtaha u bixiyaan canshuurta dowladda taas oo beddelkeeda aysan helin adeegyada asaasiga ee ahaa ee loo ballan qaaday in laga helo dowladda bulshada ka qaadaysa canshuurta muwaadiniin kasta oo soomaaliya wuxuu bixiyaa canshuur dowladda ayaana wuxuu xaq u leeyahay inuu helo amni buuxa oo ku aadan ganacsi naftiisa helidda adeegyada waxbarasho lacaga ballan helidda adeegyada caafimaad bilaash ah waddooyin dhisan nadaafad iyo sidoo kale cabista biyo nadiifa bulshada iyo ganacsatada magaalada muqdisho ayaa ku dhawaaqday inay bixiyaan canshuuraha joogtada laakiinse beddelkeeda ayse heleen waxa ay dowladda munaasibka u ahayd warka subaxnimo ee raadiyaha cadaada ayaad la socoteen dhegaystayaal akhbaaraadka caalamka ayaa noo soo socda balse
xiliyada wararka aad ka dhagaysan karto redio cadaado waa labada subaxnimo akowda duhurnimo labada fiidnimo redio cadaado waa haqabtirka wararka geyigeenna cadaada redio
markaana akhbaaraadka caalamka madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa xaalad deg dega ku dhawaaqay madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa ku dhawaaqay xaalad deg dega oo qaran si loo maareeyo in koongareeska uu ansixiyo lacag uu doonayo inuu ka dhiso xadka maraykanka iyo mexico donald trump oo shir jaraa-ida qabtay waxa uu sheegay in xaaladda cakiran tahay ay jirto xadka maraykanka iyo mexico ayna tahay in lala tacaalo waxa uu sheegay in madaxweynaha isaga ka horeeyey ay xaaladda deg dega ay ku dhawaaqeen isagana uusan sidaas u sameeyey dimuqraadiga ayaa si weyn uga soo horyimid go-aanka donald trump waxayna ku eedeeyeen inuu madaxweynaha uu abuurayo xaaladda aanan jirin intaas ayaanu kusoo gabagabanaynaa khiyaaray warkii subaxnimaadka la socotay raadiyaha cadaado aniga ayaa soo saaray lana socodsiinayay cumar axmed ibraahim ayaa farsameynaya tan iyo intaan warkankiisa kale ku kulmi doono sidaas iyo waxayna leenahay nabadgelyo
إليك ابتهالي وفيك الرجاء ومني دعائي